waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali walaal waxa weeye haddii dagaal lagu xallin karo waxaa xallin lahaa cabdullahi yuusuf cabdullahi yuusuf allah u naxariisto wuxuu ahaa nin ciidamada muddo dheer ku soo jiray soo jirhadeeyey aqoon badan u leh xeelada dagaalka waad og tahay afar sano oo muddadiisa ah waxa waxay ku dhuntay dagaal lagula jiro al-shabaab sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweynihii ahaa ku-xiga isaga waxaad ogsoon tahay inuu isaguna afar sano gashay isagoo u ahaa hogaamiye u ahaa al-shabaab markoodii hore la dagaalankooda afar sanoy kaga qaadatay maxamed yaasiin laakiin maxamed yaasiin maxamed yaasiin haddaan ku saxo al-shabaab ma jirin beriga cabdullaahi yuusuf maxkamadihiibuu la dagaalamay shabaabna mar danbuu macnii soo baxa walaal waxa weeye anugu shabaab iyo maxkamadaha wax difference ma laha leanna waxa weeye maxaakimta ayay ka mid ahaayeen dhalinyaradu dhalinyarada ayaa lafdhabar u ahayd maxaakimta marka magac un baa isbedelay laakiin ma bedelin falsafadii ay ku dagaalamayeen ama wax ku qabteen iyo muxuu ahayd dadka hadda maanta hogaaminaya al-shabaab waa raggii muxuu ahayte mu-asinta u ahaa maxaakimta marka laba saddexna laga saaro oo shariif ka mid yahay waa gartay madaxnimada soomaaliya waxaa la sheegaa inay tahay mid lacag ku xiran marka tan koowaad ma tahay nin jeebkiisu buuran yahay tan labaad maadaama aad nin sheekha taa wadaa tahay in lacag laaluusha lagu bixiyo inaad maaragta codka lagu siiyo maxaa ka qabta adugu walaal waxa weeye horta ilaahay subxaana watacaala isagaa noo cadeeyey laaluushka nabiguna waa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ka bixiya iyo ka qaataba inuu ilaahay nacradiisa ay ku dhacday oo ay xaaraan tahay in laaluush la bixiyo laba gooro horaan ka qeyb galay labadii gooro hore waxyaalaha ku waayay number one waxa uu ahaa anoo laaluush diiday inaan lacag socod haddana diyaar uma ahi inaan cod iibsado madaxweyne kasta noqo ilaahay wuxuu ballan qaaday maadaama aada mugsid tahay wax kastaad samayso ilaahay inuu inaan lagu liibaanin camalkaaga haddee nin kastoo hadda yimid oo lacag bixiyey oo madaxweyne ku noqday waxa waxaanu aragnay in lagu liibaani waayey camalkiisii aayadaasaana hor taalla haddaba waxa weeye waa ogahay in meesha sida supermarketka oo kale wax la kala iibsanayo oo ay lacag tahay waa ogahay inkastoo hadda culimmadu ay leedahay soomaaliya waa afduuban tahay baabu daruura ayay garaysaa haddii saddex shardi la helo oo wax lagu bixinayo shardiga ugu horeeya waxa weeye afduub hadda wiilaa dhashay haddii la afduubo waxaa kugu khasaba ama shareecadu ay kuu fasaxaysaa lacagta madax furashada inaad bixiso maadaama soomaaliya u afduuban tahay ragga iyaga ah oo xildhibaanada isku sheegay waxaa la yidhi saddex shardiga waxa weeye kow lacagta aada bixisay in niyadaadu aysan ahayn inaad kursiga ka keento hadhow aada soo ceshato labo in aadan magaranaysaa muxuu ahayd kooxaysi kale iyo qabyaalad kale iyo muxuu ahaa gruubkaaga oo meesha wax ka noqda iyo ujeedadu inaysan ahayn ta saddexaadna waxa weeye masdarka ay ka timid lacagtaas inay xalaal tahay maaha anigu inaan nin dilo lacag kasoo qa kasoo kasoo dhaco aan wiilkayga oo la afduubay aan ku madax furashe u bixiyo marka culamada qaarkood waxay leeyihiin waxa weeye niyadaas haddii la hayo oo ummadda lagu badbaadinayo lacag kastoo lahayo fi sabiilillahi bay noqonaysaa ummadda in lagu madax furto oo ummadda laga qabto dadka kan qowlisada ah oo berada ah oo gafanayaasha ah oo doonaya codkooda inay lacag ku iibsadaan ummaddana ay ku baabi'iyaan taa iyada ah waa arrin muxuu ahayd xiwaarkeedii hadalkeeda uu weli taagan yahay aniguna weli go-aanka ma qaadan tan dambe oo ah in daruuro tahay hadday saddexdaa shardi la helo in ummadda lagu badbaadiyo waa fikir culamadu ay qabto oo rag badan ay qabaan oo saliima hadday suuragal noqoto in aan ka qayb galo oo ummaddaasi maal iyo nafba inaan geliyo in badbaadada ummaddaa lagu badbaadinayo waa arrin aan aada u soo dhaweynayo oo aan jecelahay haddii saddexdaa shardi inaan buuxiyo ay noqoto inaan ka qayb galo waa gartay dagaalada ka socda oo kusoo noqnoqday magaalada gaalkacyo maxay ku salaysan yihiin bay kula taha maxaa sababa inay soo noqnoqdaan maxaase lagu xallin karaa walaal waxa weeye dagaalada tano waktiga ay timid waa garanaysaa wakti doorasho la galaya weeye anigu waxaan qabaa boqol kiiba boqol xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa inuu ka dambeeyo waxa maanta socda haddee xasan dowladdiisa garwadeenka ka yahay iyo prime ministerkana uu ka yahay cumar cabdirashiid oo aanan ka saari karin meesha waxay ku guuldaraysteen ummadda soomaaliyeed inay u horseedaan election qof iyo codah waad ogsoon tihiin constitutionkii waa qabyo wax allaale waxay ballan qaadeen muddada ay meesha joogeen waa waa muxuu ahayd waa ka gaabiyeen haddee waxaa u furan un keliya waxa weeye sidii ay wakti u heli lahaayeen qarqarkay u taagan tahay nin weyn wadkii waa yaqaan waa og yahay ninka la yidhaha inuusan soo noqonayn xasan mar dambe iyo cumar midnaba haddee wax kasta oo muxuu ahayte dib loogu dhigi karo electionka waa isku dayeen intii hore markay u socon weyday waxay ka maarmi waayeen inay ummadda colaad dhex dhigaan oo dhiigooda daadiyaan dagaalka hadda socdana hadda waxaan qabaa waa mid siyaasadaysan oo ku salaysan electionka iyo in waktiga dib loo dhigo waa gartay tan u dambaysa doorashada donald trump uu ku noqday madaxweynaha dalka maraykanka see u aragtaa soomaaliya se ma u fiican yahay kula tahay ma uga fiican yahay hillary clinton wallahi anagu soomaaliya hadda heerkii ugu dambeeyaanu joognaa oo hadda waxay la tahay meeshaanu hadda taagannahay ceegaan ku dhacnay gunti baanu fadhinaa ama hillary ha timaado ama trump ha yimaado ama mid kale ha yimaado haddee waxa weeye xalka iyagu waa xal ilaahay ku xiran waa xal soomaali iyadana muxuu ahayte laga doonayo inuu caqliga tariyo oo ay ku fakeraan siday muxuu ahayte iyagu utashan lahaayeen oo ay uga soo bixi lahaayeen godkaa iyo ceelkaa fog haddee waxay la tahay trump inaashadiisa ilaah baa qadaray lacalla inay khayr noogu jirto ayaaba muxuu ahayte suuragalah sababta waxa weeye kullamaa ummaddu ay aragto khatar badan aragtaba danteeday usoo noqotaa oo waa fakertaa marka ay aragto in wax walba caadi u socdaan oo ay barwaaqo ay muxuu ahaa dibadaha ka heli doonaan ay ku fakeraanna mashaakilkooda gudaha ma xalliyaan oo ma ma dareemaan khatartu intay la eg tahay marka anigu trump waa soo dhaweynayaa aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa kayladiisa ha badiyo hanadaadiisa ha sameeyo haddee waxay la tahay marka hore un wax gudahooda un weeye ta labaad annaguna waxay noo noqonaysaa waxa weeye allanus bay noo noqonaysaa ummaddaasi inay dib isugu noqoto soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan dhulkaasa ilaahay siiyey gacantoodu kasii socdaa tala ma hayaan inay caqliga ka shaqaysiiyaan oo ay dib isugu soo noqdaan oo midnimadooda ilaaliyaan oo dalkoodii muxuu ahayte iyo masiirkooda inay ka fakeraan anigu waa qabaa wax allaale wixii muxuu alarm ku shiri karaa in lagu shiro dadka iyagu qoom ay ku jiraan oo aada iyo aada u fog wax hurdada naga kaciyo aad baan ugu aad baan usoo dhaweynaya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali